maalinta raadiyaha adduunka ayaa maanta oo kale loo dabaaldegaa sannad kasta sannadkan labada kun kow iyo labaatanka wuxuu ku soo beegmay sannad uu shaqo badan qabtay raadiyuhu maadaama uu dunidu ka dilaacay cudurka covid nneteen raadiyuhu wuxuu kaalin muuqda ka qaatay sidii dadka looga wacyigelin lahaa cudurkaasi waddamada uu ka dilaacay cudurkan covid nneteen ayaa waxaa ka mid ah waddankeena soomaaliya waxa uuna saameyn xoogan ku yeeshay waxbarashada isku socodka dadka iyo caafimaadka si arrintan haddaba wax loogu qabto ayuu raadiyuhu u howlgeliyey si ay dhalaan badan oo tegi waayay goobaha waxbarashada ay u helaan casharadooda wuxuu sidoo kale sannadkan baahiyey raadiyuhu fariimo la xidhiidha sidii ay dadka xanuunka isaga ilaalin lahaayeen maadaama uu si xowli adduunyadu ugu sii fidaayo cabduqaadir abuukar maxamed wuxuu ka mid yahay bulshada ku nool jowhar waxa uu ka sheekeynayaa waxyaabaha uu ka faa'iiday idaacadda isnaay oo ka mid ah warbaahinada jowhar ku yaala
idaacaddan goortii ay ku soo biirtay gobolka shabeellaha dhexe reer shabeello horta waxay aad noogu bilaamisay wadda aad u wanaagsan oo waddada ugu horreysa oo ganacsigoo kale sida sarafkaoo kale iyo xoolaha iyo meesha ay marayaan maana ogaa jirin waxay macnaa na fahansiisay in idaacaddan oo la yidhaahdo magaceeda isnaay la yidhaahdo inay macnaha ganacsiga anagoo guryaheena joogno inay albaabka naga soo gelisay wixii suuqa ganacsiga uu ka joogo haaniyan midda labaad waxaa macnaha aan ugu bognay ciida kama hadasho siyaasa laakiin wax bulshada oo dan u ah ayay macnaha ka hadashaa intaasna waa wax macnaha oo la gaaray oo wanaag waay intaasna oo dadka bulshada siyaasadna shaqa kuma laha anagana siyaasada dhinaca kale agaasimaha guud ee idaacadda isnaay cabdiraxmaan sheekh maxamed maxamuud ayaa ka warbixiyey kaalinta ay ka qaataan baahinta fariimaha iyo barnaamijyada dadka looga wacyigelinayo khatarta cudurka covid nneteen annaga haddii aanu nahay bahda raadiyo isnaay waxaan si weyn uga shaqaynaa arrimaha bulshada iyo horumarka deegaanka annaga oo muddo kooban ka shaqaynayno ayaan haddana si weyn waxaan isugu howlnay in aan bulshada gobolkani shabeellada dhexe iyo kuwa caalamka naga dhagaystaba aan ka wacyigelinno khatarta xanuunka dilaaga ah ee dunida oo dhan aafeeyey ee covid nteen annaga waxaan inta badan diiradda saarnaa arrimaha dhallinyarada barakacayaasha caafimaadka waxbarashada iyo ganacsiga waxaana taas ujeeddadeeda rasmiga ah ee raadiyo isnaay u shaqeeyo waxaana sii widi doonnaa shaqada adag ee aan u hayno bulshada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa gobolkani shabeellaha dhexe duqa magaalada jowhar saalax muudey cali ayaa ka hadlay muhiimadda bulshadu u leedahay raadiyaha isagoo idaacadda isnaay ku ammaanay muddada ay jirtay howlaha ay u qabato dadweynaha gobolka shabeellaha dhexe maanta oo kale sanad weliba waxaa dunida oo dhan laga xusaa maalinta raadiyaha oo ku beegan maanta oo ah saddex tobanka febraayo waa maalin raadiyaha adduunka ay aad qiimo ugu fadhido raadiya isnaay oo la furay shan iyo tobankii mey wuxuu ahaa raadiya aad u qiimo badan oo aan ku faraxnay furitaankiisa sida uu bulshada u gaarsiiyey wararka iyagoo inta badan ka hadla wacyigelinta sida caafimaadka cudurada covid nnteenka oo kale waxbarashada ganacsiga baraarujinta dhalinyarada iyo haweenka wax badan ayaa maaragtay aan radio isnaay aan leenahay waxqabadkiina aad ayuu u fiican yahay waxaan kule aan leenahay maantao kale waxaan leenahay hambalyo hambalyo jira oo joog ayaan leenahay maalinta raadiyaha adduunka waa maalin caalami ah waxaana la xusaa saddex iyo tobanka februari sannad kasta maalintaa waxaa go'aamisay yunesko saddexdii nofembar sannadkii labada kun koo iyo tobankii intii lagu guda jiray shirkii soddon iyo lixaada sannad kasta maalinta raadiyaha adduunka khubarada ku xeeldheer arrimaha warbaahinta ayaa si wada jir ah ugu soo biira si ay ugu shaqeeyaan sidii loo gaari lahaa bulshooyinka go'doosan